hogaamiyaasha madasha ayaa isla gartay oo wada saxiixay saddex iyo toban qodob oo ay ku heshiiyeen war murtiyeedka ka soo baxay shirka waxaa akhriyay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye waxay maqlabaad ku celisay madashu in la sameeyo xiriirad siyaasadeed oo dheexan ee laba kun lix iyo toban ilaa laba kun iyo labaatan madashu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shanka ah ee doorashada laba kun lix iyo madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaada iyo maqaamka magaala madaxda dalka ee muqdisho islaash gobolka banaadir guddigu wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo toban xubnood oo shan ka mida ay soo magacowday dowladda federaalka halka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay soo magacaabeen min laba xubnood guddigu wuxuu tala bixintiisa soo gudbinayaa toddobiyo tobanka luuliyo laba kun madashu waxay isku raacday in laba xubnood oo dheeriya loogu daro aqalka sare beesha reer banaadiriga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna sheegay hogaamiyaasha madasha inuu ka muuqdo bisayl badan islamarkaana shirka uu ku dhammaaday jawi wanaagsan oo is-afgarad ah dalkanna haddii aad la yidhaahdo wuxuu gelayaa doorashooyinka muddadii loogu talagalay madasha qaran qowmihii ay muddada dheer ee sanad ku dhow ay soo dharandirinaysay meelihii ugu dambeeyey ayay marayaan doorashada dhowaan dhici doonta haddii aad la yidhaahdo waxaa ka qayb gelaya dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u jira badan waxaanay ka dhexaysaa dalka soomaaliya meelo kala duwan oo aad iyo aad u kala fog oo doorasho iska daaya meelaha qaarkood in la tagaahi aanay shalay suurtagal ahayn oo dadku aanay ku
markii uu shirka soo gabagaboobay madaxweynaha dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ka ambabaxay magaalada baydhabo oo saddexdii maalin ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo